madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa daafuray shirweynaha shan iyo tobnaad ee ururka caalamiga ah ee daraasaadka soomaaliyeed kaas oo maanta muqdisho lagu qabtay muddo soddon iyo shan sana kadib shirkan oo ay ka qayb galeen aqoon-yahano iyo khuburo kala duwan ayaa inta uu socdo lagu falanqeynayaa caqabadaha amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalkeena ka jira wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir ayaa sheegay in shirkan uu kusoo beegmay waqti muhiim ah loona baahan yahay in si dhab ah loo dul istaago caqabadaha hortaagan horumarka dowladnimo ee dalkeenna aqoon-yahanka soomaaliyeed laakiin waxaa la rabaa inuu duruufaheenna uu ka duwanaado aqoon-yahanku waa midka ummadda dhisayo oo la rabo ummaddu isagu in ay ay waxaan jeclahay laba fariimood inaan halkan ka diro midda koowaad waxaa weeye in jaamacadaha dalkeena ku yaala gaar ahaan kuwa muqdisho iyo bahda warbaahintaba ay ka faa-iideystaan aqoon-yahanada yimid oo ay wareysiyo ka qaadaan oo ay taariikh ka qaadaan oo runtii wax badan oo aqoona oo aan sahlanayn ama loo safri lahay dadkii hayay ayaa nala jooga fariinteyda kalena waxa ay u socotaa aqoon-yahanada naftooda bulshadiinnii aada u timaadeen tii aada wax ka qori jirteen tii aada daraasaadka ka sameyn jirteen oo laga yaabo inaydan fursad u helin dadkeedii inaad aragtaan laakiin buwaagteedii iyo filimadeedii inaad fiirsateen iyagiibaad dhex joogtaan waxa ay leeyihiin dad da-yar ah oo maanta dadka waxbarta iyo dadka waxbara oo dalkan jooga badankood waxa ay dhasheen soddon iyo shantii sano ee shirweynahan uu ka maqnaa magaalada muqdisho dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo madasha khudbad ka jeediya ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in si cilmiyeysan loo daraaseeyo caqabadaha dalka ka jira
ummadnimadeenna tiirarkii waan leenahay laakiin wixii isku xirayay ee dowladnimadii iyo dowladdu inay xoogeysato iyo inay dalku dowlad leeyahay dowladdaasoo xambaarsan rasaaradda ummadnimo waayo waxaan u baahannahay dowladdii ayaan la hardamaynaa dhismaheedii muddo soddon iyo afar sana ah maalin walba maalinta ka dambeysa iyo sanad walba sanadka ka dambeeyana waa fiicannahay soddon iyo dhowrkaas sana aan maqnay maalin la jiifay ma jirin waa intaa waa la dadaalayay laakiin waxaan dhihi karnaa dadaalkeenna xoogaa yar gaabisaa ku jira socodkeenna gaabisaa ku jira marka safarkii muddo kooban meesha aan ku gaari lahayn ayaa waxay nagu qaadanay inaan muddo dheer ku gaarno waxaasi markaa waxay u baahan tahay waxyaaba qaarkood wax kasta oo wanaag ah oo qofi rabo ama qola rabto ama ummadi rabtana qiimi loo bixiyay leeyihiin wax qiimi la-aan imanaya ma jiraan shirweynahan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee dalka lagu qabto muddo soddon iyo shan sana ah kadib